Tababar kun oo Longoobada Guddi-hoosaadyada, wasaarado dowladda iyo hay-ado ya ka saabsan ay hirgelinta siyaasadda jaangooynta darajooyinka iyo mushaaraadka shaqaalo rayidka dalka. Gudoomiyaha Guddiga Qaran ee Shaqaalo Rayidka Dowladda Soomaaliya Cawaale Xuseen Yafuri wajiga lamaad ee tababarka jaangooynta darajooyinka iyo mushaaraadka shaqaalo dowladda Usoona Ongoreynta sheegay waana sharaxay ujeedada tababarka nin maqan in la tabo maaha innagu inaynu shaqadii qabanno waxaan meeshan ka barana aynu gudbino hay-adihii aynu kula noqonno aynu dabaqno innagaa laynaga rabaa innagay mas-uuliyaddaas idin saaran tahay saddex seeshan baa maanta halkan aan ka soo jeedin doonaa seeshanka koowaad wuxuu ku saabsan yahay guddi siyaasadda jaangooyntu maxay tahay maxaa maxaa loogu baahan yahay xaggay soo martay maxay ina faraysaa seeshanka labaad wuxuu ka hadli doonaa qaab dhismeedka hay-adaha dowladda iyo organizational structures iyo organizational design iyo waxyaalaha daruuriga ah iyo mabaadiida iyo waxa uu ku dhisan yahay laga maarmaanka ayay ka hadli doontaa seeshanka saddexaadna waxay ka hadli doontaa waxa la yihahda job analysis iyo job description writing in la la saafo oo macluumaadka loo baahan yahay si shaqo qeexa loo qoro agaasimaha guud ee guddiga shaqaalo rayidka dowladda federaalk soomaaliya abuukar gacal iyo gudoomiyaha shaqaalo rayidka iyo sharaxeen ujeedada tababarka weyn iyo la dardaarameena ku qaybgalayaalka maanta waxaan furaynaa dufcadii labaad kaasoo ay ka qaybgeli doonaan siddeed iyo labaatan hay-adood oo ka kala socda dhammaan hay-adaha dowladda maalin kastana waxaa tababarka loo furi doonaa toddoba ka mid ah siddeed iyo labaatankaas waxaana socon doonaa afar cisho ujeedka guud ee tababarka waa in tababar kooban laga siiyo guddahoosaadiyada la shaqeynaya guddiga farsamada ee jaangooynta darajooyinka iyo mushaaraadka hay-adaha dowladda mushaaraadka shaqaalaha dowladda si ay uga qeyb qaataan dhaqangelinta siyaasaddaas loona daadijiyo fulinta iyo howlaha siyaasaddaas dhaqangelinteeda ku xusan oo la rabo in hay-adaha maanta halkan jooga inay ka faa'iidaystaan waktiga yar oo ay haystaan waana ka dharigsan tihiin siyaasaddan in muddo ah in laga soo shaqaynayay ama laga hadlayay waa u qabteen inaad ka warqabtaan laakiin maanta waxaad u joogtaan in faahfaahintii iyo qodobadii la rabay halkaan aada aada ugu bogataan dadaarankeena wuxuu yahay inaad waxyaabaha halkaan lagu soo bandhigi doono inaad inta si fiican aada u daraasaysaan oo ula socotaan madaxdii idinka dambeysana la gaarsiiyo howlaha la idinka rabo waqtiyada soo socda usbuucyada soo socda la idiin soo diri doonana aada ku dabaqdaan keliya halkaan ma ahan in inta la yimaado oo laisdhegayto laisdhegayso lagu kala tago ma ahan muhiimaddeeda waxay tahay halkaan aqoon isweydaarsidiri waa ka duwan yahay waa aqoon isweydaarsi shaqo waa aqoon isweydaarsi shaqo laga rabo fulinteeda hay-adaha dowladda wasaaradaha hay-adahaba inay markay dib u noqdaan inay soo fuliyaan laga rabo